حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخلقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fi suurati almaa'ida suuradda awalkeeda allah subxaanahu wa tacaala isagoo dadka mu'miniinta la hadlayo wuxuu noo soo sheegay in xoolaha allah subxaanahu wa tacaala uu noo xalaaleeyey oo allah uu leeyahay uxillat lakum bahiimat lamcaam laakiin istina la raaciyo waxaa la yidhi ilaa maa yutlaa calaykum waxa la idinku dul akrin doona mooye waa idiin xalaal xoolaha waxa la idinku dul akrin doona mooye aayaddan marka wixii nalaku dul akrin lahaa oo nala ka xarimay ayuu allah subxaanau watacaala noogu sheegayaa xurimat calaykum xurimat waxaa la xarimay calaykum dushiina waxaa laga xarimay haddaa mu'miniintii tihiin almaytatu baktigaa laydinka xarimay cunistiisa aada cuntaan waaddamu dhiiggiina waa laydinka xarimay inaad cabtaan walaxmu lkhinziiri doofaarka hilibkiisana waa laydinka xarimay cunitaankiisa wamaa shayna waa laydinka xarimay xoolo ayaa laydinka xarimay uhilla dhawaqa kor loogu qaaday ligayri illaahi alla waxaan ahayn bihi xoolahaas waxaan magaca alla ahayn dhawaqa kor loogu qaaday markii la gowracayeyna oo magaca ilaahay magacaan ahayn loo sheegay kaana waa laydinka xarimay cunitaankiisa magaca ilaahay magacaan ahayn xoolihii lagu gowracaa loo jeedaa wamaa xoolana waa laydinka xarimay uhilla ligayri illaahi alla axad aan ahayn magaciisa kor loogu dhawaaqay bihi shaygaasi yani cinda dabxihi marka la gowracayo agteeda wixii loogu dhawaaqay allah magaciisa waxaan ahayna cunitaankoodii waa laydinka xarimay waalmunkhaniqatu tii la ceejiyey oo ceego la ceejiye darteed u dhimatayna iyadoon la gowricin waa laydinka xarimay cunitaankeedii waalmawquudatu neefkii la hartiyey yani wlmawquudatu neefkii la garaacay baan ujeedaa oo sidii loo garaacayey isagoon la gowricin sidaa ku dhintayna waa laydinka xarimay wlmutaradiyatu neefkii yani maaragtay soo shalwaday oo meel sare kasoo dhacay meel sare inta kasoo hoobtay sidaa ku dhintay iyana waa laydinka xarimay wاnatiixatu tii la hartiyey oo neef kale intuu hartiyey hartidii darteed u dhimatayna waa laydinka xarimay wamaa xoolana waa laydinka xarimay akala sabcu dugaagu ou cunay oo sidaa ku dhintay intuu dugaagu cunay sidaa ku dhintay ayana waa laydinka xarimay ilaa maa dakaytum intaan laga soo bilaabo almunkhaliqatu wاlmawquudatu wاlmutaradiyatu wاlnatiixatu wamaa akala الsabcu istifnahaan u celinaynaa ilaa maa dakaytum wixii aada gowracdeen mooye inta nolol ku gaarteen iyagoo nool aada markaa gowracateen taa mooye waxa kale waa laydinka xarimay wamaa xoolana waa laydinka xarimay dubixa la gowracay cala nusubi taalooyinka korkooda iyo dhagxaantii la taagtaagay ama asnaamta dusheeda lagu gowracay ayana waa laydinka xarimay oo allah waa idinka reebay xoolahaas inaa cuntaan wa an tastaqsimuu waxaa kaloo laydinka xarimay wa an tastaqsimuu inaad ku qayb dalabtaan ood qayb ku weydi qaybtiinni nasiibkiinna ku weydiisataan bilaslaami qoryihii inaad nasiibkiina khayr iyo shar waxaad leedihiin aada ku weydiisataanna waa laydinka xarimay dalikum kiina oo alistiqsaamu bilaslaam ah xoolo yani wixii laydiin qoray ood qoryaha wax ku weydiisataan aada ku maaragtay ku dalabtaan ah fisqun waa taaca ka bixid wey allah taacadiisiioo laga baxo jahli iyo kufri weeyaan alyawma maantadan la joogo ama waktigan hadda aan joogno ayay ya-isa aladiina kuwii quusteen kafaruu gaaloobay min diinikum diintiinnii ay ka quusteen yacni diinkiinna inay buriyaan ka qaalib noqdaan idinku soo celiyaan diinkoodii taa way ka way maarata way ka quusteen weeyaan maxaa yeele ilaahay baa idiin dhammaystiray diintiinii ee falaa takshawhum kufaartii ha ka baqinina haddaa muslimiin tihiin wakshawnii aniga iga baqa allah baa odhanay aniga iga cabsada cabsida dhabta anaa iska lehe gaalada ha ka baqinina waxay idinka qaadi karaan lama arko alyawma maantadan la joogo ayaan akmaltu dhammaystiray lakum idinka idiin dhammaystiray diinakum diintiinnii aan idiin dhammaystiray diinkiinnii yacni waa la kaamil yeelay wax dambe oo ziyaado dambe uu u baahan yahay lama arko weeyaan wa atmamtu waan taam yeelay yacni waa dhammaystiray wey calaykum dushiinana nicmatii aniga nicmadaydii ayaan idinku idiin dhammaystiro idiin kaamil yeelay waradiitu waan raadi noqday lakum idinka muslimiinta waxaan idinkaga raadi noqday alislaama islaamkii baan idinkaga raadi noqday diinan diin ahaan diin ahaan islaamkaas baan raadi idinkaga noqday wax alla wixii ka soo hara islaamka oo diin laga dhigtaa allah raadi kama aha subxaana wa tacaala markaasa waxaa loo noqonaya waxyaalihii muxaramaadkii ayaa hadda haddana aayadda u noqonaysaa faman idura faman faman idura qofkii loo dhibaato geliyo maytadii iyo wixii ka soo haray maytadii wixii la sheegay meeshan maarata allah ku tilmaamay qofka loo dhibaato geliyo loo baahi geliyo fii makhmasatin baahi darte yani maarata dhexdeedna loogu dhibaato geliyo hayra mutajaanifin asagoo ah midkaas makhmasada ay hayso iyo baahidu ay hayso hayra mutajaanifin mid leexanayo midaan ahayn uu yahay ounan leexanaynin liismin dembi oo xaraama mid u leexanayo uusan ahayn qofka sidaa loogu dhibaato geliyaa yani ilaahay waa u baneeye weeyaan waa loo yani arrinkaas waa u xalaal wuu cuni karaa baktiga haddii lagu dhibaato geliyo adoonan ismi iyo dembi iyo shay muxarama aanan u leexanaynin way kuu banaan tahay baktigii wixii ka wixii ka soo haray fa ina allaha alle markuu qofka isticmaalo liajli lidiraar markuu dhibaato darteed iyo baahi oo waxaas u cunaahi fa ina allaha alle gafuurun allihii dhaafid badan weeye raxiimun haddana naxariisasho badan weeya aayadan waa aayad axkaam aada iyo aad aada u tiro badan kulansatay weeyaan muxaramaadka waxyaalaha nala ka xarimay in badan oo ka mid ah ayuu allah noogu sheegay subxaana wa tacaala marka waa sidii aan soo sheegnay واتن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم وحين لكنت الأخير ما يواتن وحين ذكر يا بيويا مركز رب وحوي وحوفر مرشي ميتدي حرمت عليكم الميتة ميتدي عيال إنك حرمي ميتدي وحل يراهدا قد وحشيدا بختك اللي يراهدا ويا بختك وحل يراهدا وحي كنت الماما مركي تعريفنا يا ما مات من الحيوان حتف أنفه من غير زكاة شرعية ولا اصطياد يعني وحل يراهدا حيوانك is ahaantii u dhinto asagoo aanan gawrac sharciya la gowricin ama ugaarsi la ugaarsanaya sababteeda aanan ku dhimanin oo iska dhintaa ayaa la yidhaahdaa marka baktigu waa xaaraam waxaana la kaga xarimay allah baa naga xarimay xikmadana la kaga xarimayna annagu ma garanayno culammadu waxay leeyihiin darar diiniya iyo darar badaniya labadaba way jirt waa loo xarima bay leeyihiin dhibaato oo xagga badanka ah oo maxaa yeelay neefka markuu dhintaa dhiiggiisu ma bixina meeshii buu fadhiistay ixtiqaanu dami fii jawfihi wa laxmihi ayaa maaragtay yacni dhiiggii baa ku xabismaya markaasuu hilibkiisii gelaya calooshiisii buu gelaya sidaasoo marka ay leeyihiin ayuu qofka cunaahi oo badankiisii jirkiisa uu dhibayaa bay leeyihiin marka maytida noocay doontaba ha noqoto xikmadii loo xarimay ha noqoto waa shay yani ama aan garana ama yaanan garanayn baktigu waa muxaram wey waana laka xarimay wey maytida marka waxbaa laga soo istisnoodaa baktigaasna laka xarimay waxaa laga reebaa maytatu samaki waljaraad yani waxaa la yidhaahdo yani kalluunka oo kaleeto baktigiisa waa xalaal wey xaaraam ma aha bahalkan ayaxa la yidhaahdo ama jaraadka loo yaqaano baktigiisa isagana waa maaragta waa waa noo xalaal weeyaan waa xalaal wey nusuusta xalishay ayagoo baktiya kalluunka haddee badda soo tuurtay isagoo baktiya waa la cunaya uma baahna waa gowracaya iyo midna maaha waa kuwa xalaal wey waxaana tusinaya xadiidka maaragtay ibnu maajah iyo ibnu khusayme iyo ibnu xibbaan ay wada warinayaan xadiidkaas nabigeena xadiid abi hurayra wey nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa la weydiiyey wakadalika maaragtay imaamu malik iyo imaamu shaafic iyo maarata abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i kullaa warinaya xadiidkaas nabiga ayuu abu hurayra wuxuu leeyahay waxaa la weydiiyey can maai lbaxri su-ila rasuulu llahi sala allau alay wasalam can maai lbaxri biyaha badda ayaa nabiga la su-aalay markaasuu wuxuu yidhi huwa ahuuru maauhu alxillu maytatuhu yani waxa weeye biyihiisu waa daahir badda oo waa lagu dahaaro qaadan karaa maytadiisa baktigiisuna waa xalaal buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka yacni kaas jaraadkana sidoo kale nusuus kale ayaa tilmaamayso oo ayaxa laga soo reebo weeyaan marka xurimat calaykum almayta wixii intaa ka soo haray aljaraadu wasamaku waa xaraam wey waa bakti wey lama cuni karo xalaalku ma aha in la cuno ilaa liajli lidiraar in loo cuno sida aayadda akhirkeeda aan ku arki doonno mooye waddamu dhiiggiina waa la xarimay dhiiggaas na la ka xarimay yacni waxaa loo jeedaa aayadda fii suurati alancaam ku jirto ayaa tilmaamayso aayaddan waa mutlaq wey aayaddan wax takyiida laguma xirin dhiig unbaa la yiri dhiiggaa la idinka xarimay fii suurati albaqarana waa kusoo marnay yani dhiiggi inuu muxaram yahay marka aayadda fii suurati alancaam ayaa taqyiidisay oo maaragtay sii fasirta dhiiggaas waxa uu yahay wuxuu allah leeyahay ow daman masfuuxa marka dhiiggan muxaramkaahi waa addamu lmasfuux wey dhiigga daadanayo shubmayo ayaa loo jeedaa dhiigga cabitaankiisa oo xaaraam yahay addamu lmasfuux قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا وتاسوي دما مسفوحا ديك لدادية ديك شبمية أو كلا أيا مارك شيء الحرمية مركا شيء محرم وربي أو حرمينا يعني مارتي عبتان كيسو حتى تداوي هداوي عبته حلالكم من نقنين xayana dadka hadda arsoomaalida dad baa dad dhiig siiyo waxbaan dawaynaynaa bay dhahan dhiig bay u daadiyaan neefaa la qalaya markaasaa la cabsiinaya daawo ma aha waa xaraam oo qofka cunayo weeyaan xaraam oo cabayo weeyaan marka waa waa muxaram weeyaan waxaa lamida dhiigga inta la fariisiyo beer laga dhigo oo kaleeto beerka camal laga dhigana waa xaraam oo dhiiggii daadanayay baa la fariisinaya way sameeyaan dadku markaasi beer ahaan dadku uga gataa ay kaga iibsadaan isagana waa shay muxarama weeyaan marka addamu lmasfuux waa xaraam weeyaan dhiiggaas marka waxaa laga soo reebaa laba shay baa laga reebaa dhiigga yani maaragtay aan xaaraamta ahayn dhiigga xaaraamta ah waxaan ku sheegnay addamu lmasfuux laba shay baa laga soo reebay waxa weeye yani alkabidu watixaalu labadaas ayaa maaragtay laga reebay weeyaan damkaas yani waxaan dhiiggaasi beeryarada iyo maaragtay maxaa la yidhahda tixaalka waxaa la alkabid waa beerka way iyo atixaalu oo beerka yarada la yidhaahdo labadaasaan ujeeda labadaasaa laga istitnoobay sida maala imaamu shaafici iyo imaamu axmed ay warinayaan ibnu maajah iyo daara qutni iyo bayhaqiba ay warinayaan xadiid ibnu cumar wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam uxilla lanaa maytataani wadamaan waxaa naloo xalaaleeyey laba maaragtay baktiya iyo laba dhiig baa naloo xalaaleeyey wy ama almaytataani labada baktigaa ee naloo xalaaleeyey faasamaku waljaraad waa tii hadda aan soo sheegay asamaku kalluunka ama malayga iyo aljaraadu ayaxaasi weeyaan wa ama adamaani labada dhiigoo naloo xalaaleeyana falkabidu watixaalu baa la yidhahda kabid waa beerka leanna waa dhiig ilaahay uu ku fariisiyey meesha uu ku abuuray weeyaan beerkaas iyo atixaal beeryarada bahasha la yidha beerkayarada la yidhaahdo labadaas waa laba dhiig weeye waana loo xalaaleeyey weyan xadiidkaas marka in la rafciyo waxa weeye saxiix ma aha waxaas abu zurca iyo maarata abu xaakim waxay maaragtay saxiixinayaan xadiidku inuu mawquuf yahay cala bni cumar cabdullahi bni cumar inuu mawquuf ku yaho ku eg yahay ayay ayaa saxiixa bay leeyihin sidaasu ibn xajar maaragtay ibn xajar alxaafid ibn xajar asqalaani isagana uu maaragtay kasoo guurinayaan aimada kitaabkiisa la yidhaha fi talkhiis fi talkhiis alxabiir ayuu kusoo guurinaya inuu mawquufka uu saxiix yahay taas weeyaan walidalikaba wuxuu ku daraa wuxuu leeyahay yani ha ahaada mawquuf ha noqdo oo ha ku ekaado saxaabigee lakinahu wuxuu qabaa yani fi xukmi lmarfuuci xadiid nebiga loo kor yeelay oo nebiga uu yidhi oo kale xukumkiisaa la siini maxaa yeelay saxaabiga hadduu yidhaahdo uxilla lanaa hadduu yidhaahdo ama xurima calayna hadduu yidhaahdo waxay leeyihiin waxay qabtaa yani maaragtay waxa wey fi xukmi lmarfuuc u leeyahy yani maala hadii la umirna bikada iyo nuhiina can kada iyo waxaasaa nala amray waxaasaa nala nala ka reebay waxaasaa naloo xalaaliyey waxaasaa nala ka xarimay hadduu saxaabigu yidhaahdo waa xukmu marfuuc ay qabtaa leannu shaygani shay caqli lagu ogaan kara ma aha laakiin xadiidkaasi cabdullahi bni cumar ayuu ay tasxiixinayaan inuu mawquuf ku yahay weeyaan marka saxaabaduna sidaas ayuu maaragtay dhiigga ay ku wada fasireen sida aayadda ay ku fasireen ayaa cabdullahi bni cabaas iyo caaisha radia allahu canha tafaasiirtoodii ay ka mid ahay sida ibn abi xaakim uu ka warinayo can ibni cabaasin cabdullahi bni cabaas alla waxaa la weydiiyey laftiisa atixaal baa la weydiiyey baashan beer beeryarada la yidhaahdo baa la su-aalay markaasuu yihi kuluuhu cuna buu yihi beeryarada waa idin xalaashahay waa idin xalaale markaasaa la yidhi innahu damun dhiig wey ilaahna wuxuu yidhi maaragtay xurimat calaykum almaytatu waddamu dhiiggi ilaahay waa xarimay markaasuu cabdullahi bn cabaas wuxuu yihi inamaa xurima calaykum addamu lmasfuux waxaa laydinka xarimay dhiigga la shubayo daadanayo kaas wey maahane kan ma ahan buu ujeeda wakadalika caaisha sidaasoo kale bay dhihi jirtay inamaa nahaa can iddami lmasfuux allah wuxuu reebay dhiigga daadanayo oo shubmayo in la cabo oo maaragtay yani la isticmaalo ayuu maaragtay ilaahay subxaana wa tacaala uu xarimay weya walaxmu lkhinziiri doofaarka hilibkiisana ayana waa la xarimay doofaarka midka ay bani aadamku dhaqaalaystaan sida gaalada ay dhaqaalaysato kale ha noqdo midka duurka ku jiraa ha noqdo yani waxay u kala qaadaan mid insi la yidhaahdo alinsiyatu wlwaxshiya mid gawrka ku jiro iyo mid laga baayadaysto kow doonaba ha noqdee doofaarku waa muxaram wey waa xaraam weeyaan marka allah uu xarimay laxmigiisa la yidhina ila ilaahay laxmi buu sheegay walaxmu lkhinziiri baa layidhi doofaarka hilibkiisa buu rabbi xarimay waxay leeyihiin culummada laxmi marka la yidhaahda waxa weeye waxaa loo jeedaa yacumu jamiica ajzaa'ihi xata shacr jirkiisa oo dhan doofaarku waa muxaram isticmaalkiisa la cuno cunitaankiisa waa xaaraam xataa baruurtiisa xaaraam ah xataa baruurtiisa waa muxaram weeyaan haddaad yani haddaad tidhaahd waxa la xarimo waa hilibkee yani maaragtay ma ahan maxaa la yidhahdaa baruurta kuma jirto waa taxayul xeelaysiyaa la yidhaahdaa marka yani markii la yidhahda laxmi baruurtuna waa soo gelaysaa weeyaan shaxmigiisuna waa xaaraam wey sida masalan imam الbuخaarي و imam mslim fi صaxiixayhima ay ku warinayaan xadiiثi jaabir bn cabd الlahi radi allahu anhu radi allahu canhuma qaala jaabir wuxuu leeyahay qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه ali wasalam in اllaha xarama bayc اlkhamri wاlmaytati wاlkhinziiri wاlasnaam allah wuxuu xarimay khamrada in la gato oo la beeciyo o la iibsado oo qofku ka shaqaysto maytada iyo baktiga in la iibsado khinziirka in la gado asnaamtana in la beeciyo oo la gado intaba waa xarimay allah subxaana wa tacaala buu yihi rasuulka alayh isalaatu wasalaam markaasaa la weydiiye ole faqiila ya rasuula allah ara'ayta shuxuuma almaytati fainaha tutla biha asufun watudhanu biha aljuluudu wayastasbixu biha annaasu ka waran rasuulka ilaahayow waxaa la yidhi maytida baruurteeda ka waran baruurtii xayrta ay leedahay ka waran baa layidhi maxaa yeelay dooniyaasha doonidaa la mariyaa baruurtaas baa subag looga dhigaa doonidii baa lagu dharoobaa maqaarada baa maaragtay lagu magdeeyaa oo lagu subkaayo sidaa loo mariyaa maqaarka dadka ayaa baruurta intay shitaana shumac ka dhigtaan bay shitaan baruurta marka doofaarka baruurtiisa ka waran intaasoo arrin waa lagu qabsadaa nabiga alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi laa huwa xaraam maya buu yihi wa xaraam wey baruurtiisa xataa waa xaraam wey uma qaala rasuulu llahi sala allau alay wasalam cinda dalik markaa kadib uu nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam qaatala allahu lyahuuda ina allaha lama xarama shuxuumahuma jamaluuhu uma baacuuhu faakaluu hamanah yani wuxuu yihi allah maaragtay yahuud ha lacnadee naxariistiisa ha ka fogeeye markii uu ka xarimay baruurtii oo maaragtay doofaarka markuu ka xarimay way dhalaaliyeen inta baruurtii soo qaadeen bay dhalaaliyeen markay dhalaaliyeen ayay iibiyeen markaasay lacagtii kasoo gashay bay cuneen buu yidhi samankii kasoo galay baruurtii ay dhalaaliyeen oo iibiyeen ayaa maaragtay ay cuneen buu leeyahy marka waa nooc xeelada ka mid ah weeye waana xaaraam weeya marka doofaarka jamiicu ajzaa'ihi waa xaraamu yani ama baruur ha noqdo ama hilib ha noqdo waa muxaram in la isticmaalo weya wamaa uhilla ligayri illahi bihi wixii allah magaciisa magacaan ahayn loogu dhawaaqay markii la gowracayana ayana ilaahay subxaanahu watacaala waa xarimay muslimiinta wuu ka xarimay wey alihlaalu waxaa la yidhahdaa xagga luqada waa rafcu sawt baa la yidhahdaa dhawaqa kor loo qaado ayaa ihlaalka la yidhaahda masalan qofka markuu xarmanayo o kaleeto wuxuu leeyahay labayka bilxaji ama labayka bilcumra xaj iyo cumra markuu xarmanayo marka ihlaalaa la yidhaahdaa waa dhawaqa kor loogu qaadayaayo waa kor baa loo dhawaaqaya marka hadda waxaa loo jeedaa yani rafcu sawti rafcu sawti bihi cinda dabxi marka la gowracayo neefkan dhawaqa kor loogu qaado hayra smi illahi tacaala alla magaciisa waxaan ahayn in loogu dhawaaqo sida mushrikiintu ay samayn jireen asnaamtooda magacyahooday ku gowraci jireen magaca sanamka ayay ku gowraci jireen marka yani waxa weeyaan wamaa uhilla bihi ligayri illahi maxaa yeelay sidaasay samayn jireen allahna wuu ka xarimay subxaana wa tacaala wax alla wixii magaca ilaahay magacaan ahayn marka la gowracayo loogu dhawaaqo waa muxaram wey sida ibnu kaiir raximah llah uu leeyahay tafsiirkiisa markuu aayaddan fasirayo wuxuu leeyahay ما ذبح فذكر عليه اسم اسم غير الله فهو حرام لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته, مخلوقاته على اسمه العظيم فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها عليها اسم غيره يعني عليها اسم اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع ساس أرنيا يعني وحو ليهي وحال وحي إلى الله مدعي سمقع عنه لقو قورعه وحرامه حيال الله وحو واجبيي مخلوقات كي ساس مركا لقورعيه مدعي سوين لقو قورعه وبسم الله الله أكبر قفك أو يراده سلا أو نفك قورعه أيها الرباط wuxuu yidhi markii uu qofku ka leexdo inuu magaca ilaahay ku gowraco oo magaca ilaahay magacaan ahaynoo sida sanam oo kaleba u gowracay daaquut waxaa la yidhahdaa in badanaa soo marna wixii ilaahay ka soo haro la caabudaa la yidhaahdaa watan oo u gowracay yacni iyo wixii lamid aho makhluuqaadka ka soo haray wuxuu doona ha noqdo cid alla jinni baad u gowracday sida hadda kuwa maaragtay booranaha iyo mingiska iyo balada tunto jinniyada jinni bay u qalaan soo maaha jinniga magaciisa ku qayliyaan u gowracaan waa la mid wey waa xaraam wey lama cunayo qubuurta waxa loo gowraco qabri hebelan u gowracay iyo shiikh hebelan u gowracaa tirahdana waa soo gelaya waa muxarama lianna ismu gayr illahi wey wamaa uhilla bihi ligayr illahi bay noqonaysaa wax alla wixii ilaahay magaciisa magacaan ahayn cinda dabxi bihi loogu dhawaaqo waa muxaram wey waa xaraam wey waana laka xarimay wey in la cuno waaba xaaraan sida allahba uu leeyahay ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق بإله إليه في سورة الأنعام هعنننا وحق الله مجعيس لو شيء لأنه وفسق وياه مرك الله شيء مرك اللي قورعيه مجع نيفك مرك اللي قورعيه مجع الله سبحانه وتعالى بلو قورعه لأنه مخلوق إلهي أوليه الله أنه وجديه سدا إن لو قورعويه هذه الله إلهنا هين لو عدي أقورعنا دور جر وان كسو حدلني wuxuu noqonayaa yani maaragtay qofkaasi qof ilaahay uu lacnado siduu rasuulku noo sheegay xadiidkii imaamu muslim xadiid caliy bni abi aalibin radia allahu canhu wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam lacana allahu man dabaxa ligayr illah ilaahay naxariistiisa ka dheereeyo cidda allah cidaan ahayn wax u gowracdo gowracaada marka inuu ilaahay dartiis noqdaa la rabaa nabigeennaa lagu yidhi fasalli lirabbika wanxar yani ay wanxar lirabbik wa rabbigaaga u gowrac cid kaleeta ilaahay cida alla ka soo hartaa u gowracin weeyaan marka wamaa uhilla ligayr illah wax alla wixii ilaahay magaciisa ka soo haray oo loogu dhawaaqo marka la gowracayahay shaygaasi bakti buu noqonaya wixii allah magaciisa lagu gowracana waa xalaal weeyaan aayadahan marka intaan aayadda qeybteedaan hore حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به في سورة البقرة كسوة مرني في سورة البقرة كسوة مرني إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله أيضا كسوة مرني والمنخنقة وحال كحرمي المنخنقة يعني تيل عيجيي أيال إذن كحرمي يعني مدي لعيجيي yani ayaa laydinka xarima khanqiga marka waxaa la yidhahdaa alkhanqu waxay yidhahdaan waa xabsu nafasi sawaء kana dalika bificliha aw bificli gayriha nafaska qofka neefta oo maaragtay ceegada lagu dhego laga xabiso oo qofka neefsan axadku neefsan waayo neefka hadduu neefsan waayo la ceejiyo ama bani aadamka markuu neefsan waayo neefta loo diido oo la ceejiyo waa u dhintaa marka shaygii neefka la ceejiyaa ama asaga ficil uu sameeyey maaragtay xarig buu qoorta gashto maaragtay ku dhintay isagaa isceejiyey ama makhluuq kalaa ceejiyey noocay doontaba ha noqotay ku dhinto shaygaasi xaaraan buu noqonaya walidalika cabdullahi bni cabbaas wuxuu dhihi jiray kaanat iljaahiliyatu yaknaquuna ashaata xataa idaa maatat akaluuha yaknaquuna ashaata yani waxay ahaan jireen dadkii jaahiliga ahaa kuwa neefka maaragtay rida ah ceejiye bay ahaan jireen markay dhimato inta ceejiyaan markay baktiso kabacdi bay cuni jireen buu yidhi marka wej kasta oo loo ceejiyaba dariiqo kastoo inta lagu ceejiye ay ku dhimataa waa xaraam wey lama cunayo almunkhaniqaa la yidhaahda taana waa nala ka reeb wlmawquudatu tii la uleeyey ay allatii tudrabu bixajarin aw casan aw nawi aw naxwihima wax alla wixii la garaacay ama ulha lagu garaaco ama dhagaxa lagu garaaco ama wax kale ha lagu tume sidii loo dilaayey sidaa ku dhintay ee sidaa ku baktiyeyna ayana waa mawquuda la yidhaahdaa waa xaraam weeyaan oo sidaa ku dhimato ayadana waa muxaram weeyaan sidaasoo kale buu qataadana hadalka ibnu cabaas oo kale buu leeyahay كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصا حتى إذا ماتت أكلوها ساسو بيجر عبد الكمار قتادة بن دعامة أهل الجاهلية باوحي أهايين نيفكو إقراع جرين وأولين جرين ضد الكلا داري جرين مركي أي دمته أي نيفكو أو بختيو دبديد بيعون جرين وساسي سمين جرين مركي الموقودة تيل أوليي sidii loo uleynayay loo loo garaacayay sidaa ku dhimatay ayana waa muxaram weeyaan waalmutaradiyatu midii meel dheer kasoo shalwatay oo kasoo dhacday yacni ayana waxa weeyaan waa laydinka xarimay weeyaan yacni xurimat calaykum almutaradiya tii meel sare kasoo dhacday allatii tataraddaa min aclaa ilaa asfal fatamuutu bidalika la yidhahda sidaas u dhimatay ayana waa laydinka xarimay weeyaan marka saddexdaan hadda la sheegay almunkhaniqatu waalmawquudatu waalmutaradiya saddexdaasi waxay u dhinteen ayagoo aanan dhiig uusan ka daadanin dhiig ka daatay male meelay ka soo dhacday waa dhimatay waa la ceeji waa dhimatay waa maaragtay waa la uleeyey saasay u dhimatay weeyaan marka dhiiggeedii baa sida baktigoo gudahiis gudihiisa ku jira saasay ku dhimatay meytidii ay la mid tahay weeyaan waalnatiixatu midii la hartiyeyna ayana waa laydinka xarimay wey alnaixa waxaa loo jeeda bimacna almantuuxa baa la yidhahda almantuuxa waa faciilatu bimacna mafcuul mafcuula baa la yidhahda tii la hartiyey weeyaan yacni neef kale ayaa hartiyey markaasi sidaa ku dhimatay xataa markuu hartiyo geesba ha geliyo oo geeskiisa intuu ku hartiyo haba dalooliyo hadduu rabo dhiigba ha ka daata hadduu rabo meeshii laga gawracayaba xataa intuu gees ka geliyo haba ka dalooliye dhiigbaha ka daatay waa bakti weeyaan mar haddii harti ay ku dhimato oo aan la gawracin yani xataa meeshii laga gawracayo xataa ha laga dalooliyo neefkaas ha ka dalooliyo kaleeto geeskiisa waa muxaram weeyaan ayadana wamaa akala sabcu dugaagga wixii ou cunayna ayana waa laydinka xarimay yani waxa waye libaax baa qabsaday dhulwaabaa qabsaday aa cunay yani wixii lamid a wixii maarata xayawaanka cuni jiray oo dhan wixii ay cuneen ayana oo sidaa ku dhintay waa waa laydinka xarimay weeyaan leanna qataado kale wuxuu leeyahay jaahiligii baa waxay ahaayeen kaana ahlu ljaahiliyati ida jaraxa sabcu shayئa faqatalahu akala minhu buu dhihi jiray yani o akala minhu yani wuxuu maaragtay oran jiray aw akala minhu akaluu maa baqiya minhu buu dhihi jiray yani haddii neefka hadduu dugaagga dhaawaco ama uu qaab qaar ka cuno ama uu dilo sidaa uu u dhintaa oo xoogaa uu soo reebo wixii uu soo reebay bay jaahiliga cuni jireen marka haddii dugaaggani neefkan ictidaa uu ku sameeyo uu ku xadgudbo cuno oo sidaa uu u dhinto waana waa xaraam wey inaan anaguna cunno weyaan waana laka xarimay weyaan markaasaa laga soo istimoodoo la yidhi ilaa maa dakaytum yacni ilaa maa dakaytum wixii aada gowracdaan mooye neef baa la ceejiyey isagoo dhiman raba baad u timid waad gowracday ma usan dhiman intaysan ruuxda ka bixin baa u timid markaasaad maaragtay ayaa waad gowracday waa xalaal wey ila ruux baad kusoo gaartay isagoo nool baad u timid oo laakiin sakaraad oo la ceejiyey waad gowracday kii la garaacay oo maaragtay la tumay baad u timid isagoo oo maaragtay yacni ruuxdii ku jirto waad gowracday waa kuwa xalaal wey kii soo dhacday meel sare ka soo dhacday iyadoo taalla baad u timid oo ruuxda ku jirto waad gowracday waa xalaal wey kii la hartiyey kii dugaaggu uu cunay iyadoo nolosha ay ku jirta baad u timid oo ruuxda ku sugan tahay markaasaad gowracday waa kuwa xalaal weeyaan walidaalika ayuu maaragtay cabdullahi bni cabbaas oo ohan jiray yani iyo salafkii dad badan oo ka mid ah sida maala saciid ibnu jubayr iyo xasan albasri iyo sudiyi iyo waxay dhihi jireen ilaa maa dabaxtum min haaulaai wa fiihi ruuxun fakuluuhu fahuwa dakiyun bay dhihi jireen yani waxay odhan jireen wixii aada gowracdaan oo kuwa aan soo sheegnay ka mida oo nol ruux iyadoo ku jirta aad timaadeen oo saa ku gowracdeen cuna maxaa yeelay waa mid la gowracay waa ku la gowracay fahuwa dakiyu mid la gowraco weeye cuna bay odhan jireen marka macnahaas weeyaan yacni qofkii shayga neefka xayaatada aad ku gaartaan oo aada gowracdaan munkhaniqada iyo wixii ka dambeeyo waa idiin xalaal weeyaan haddaa marba gowracdaan ilaa maa dakaytum wamaa dubixa cala nusubi wamaa shayna waa laydinka xarimay dubixa la gowracay cala nusubi wixii la gowracay cala nusubi dhagxaantaas korkeeda lagu gowracayna waa laydinka xarimay wey marka annusub laba yani maaragtay nusub waa la yidhahdaayo nuunka iyo saadka waa la isla godaa nusub baa la yidhahdaa nusbina waa la yidhaahdaa oo nuunka inta la godo saadka la reebo ayana waa jirtaa marka haddaad labadaba yani waxa weeye nusubkaani in jamc laga dhigo oo mfradkiisa nisaab waaye la yidhaha nisaab sida kitaabun kutub lagu jamciyo oo kaleeto kitaabun kutub baa lagu jamciyaa sidaas oo kaleeto wey in sidaa la yidhaahdo ama in la yidhaahdo waa mfrad nusubkan laftiisabaaba maaragtay mfrad ah jamciisuna waa ansaab oo kaleeto in la yidhaahdo sida maalan cunuq oo kaleeto markaas iha cunuq waa luqun keliya mfrado wey acnaaqna waa lagu jamciya jamciisa ansaaba yani acnaaq oo kale buu noqonaya wey quful oo kaleeto baa tidhi aqfaal baa lagu jamcinaya marka in mufrad la yidhaahdo oo maaragtay jamciisa uu sidaa yahay ama jamac weeye oo mufradkiisu sidaa uu yahay wixii aad doontaba waxa weeyaan labadaba waa waa waa la isticmaalaa weya hadda nusubkani maxaa loo jeedaa wamaa dubixa cala nusubi sida zamakshari kitaabkiisa kashaafka uu ku tilmaamayo wuxuu leeyahay yani nusubka waxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa buu odhanaya zamakshari jaahiliga baa waxay lahaan jireen kaanat lahum xijaaratun mansuubatun xawla alkacba yadbaxuuna calayha wayashraxuuna alaxma calayha buu yihi yucadimuunaha bidalika wayataqarabuuna bihi ilayha marka fasumiyat alansaar sidaasaa nusub loogu tilmaamay buu leeyahay jaahiligii baa waxay lahaan jireen dhagxaan oo ka baydka maaragtay gaaririyaashiisa yaallo baydka baytullahi alxaraam gaaririyaashiisa ayay dhagxaan u taallaa dhagxaantaas waxaa loola qasdaa xoolaha lasoo qaadaa iyadoo la barakaysanayo lagu taqarubaya xoolaha lagu kor gowraca markaasaa hilibka lagu waraa oo hilibka ay dhigan jireen weynayn ay dhagxaanta weynaynayaan darteed ayay u yeeli jireen sidaas bay u samayn jireen tacdiimin ay tacdiiminayaan marka sidaasaa nusub loogu tilmaamay taasay samayn jireen weeyaan marka salafkana sidaasay ku fasiraan sida mujaahid ibnu jubayr oo kaleeto iyo markay fasirayaan kaanat inusubu xijaaratun xawla alkacbati bay yidhahdeen nusubta waxay ahayd waa dhagxaan kacbada gaarayaasheeda tiilay oo maaragtay xoolaha lagu dulqasho oo la barakaysto oo sidaas oo kale ah meeshaas lagu taqarubo xoolaha lagu agowraco taasoo kale bay ahaan jirtay marka ilaahay subxaana watacaala muslimiinta wuu ka reebay in meeshaas ay wax ku gowracaan bal nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaad og tihiin xadiidu buwana ninkii weydiiyey wuxuu yihi rasuulka ilaahay ow nadar baan galaye inaan oofiyo meesha buwaana la yidhaahdo inaan ku gowraco baan niyeystay ka waran markaasuu yidhi halka yani sanam meesha ma yaalla buu yidhi meel sanam u yaallo asnaam ma tahay mayuu yidhi meel ciid min acyaad aljaahiliya meesha ma tahayo meel la iskugu soo baxo dadku iskugu yimaadaan miya buu yidhi maya buu yidhi markaasuu yihi oofi binadrik buu yidhi nadarkaada marka oofi oofi buu yidhi waxaa halkaa ka garanaysaa haddii ay tahay meel ciid ahaan la iskugu imaanaya iyo meel la barakaysanayo oonan mino iyo meesha xoolaha lagu gawraci jiro hadiga aan ahayn meesha lagu gawraco aan ahayn hadigaas aan ahayn oo kale yacni maaragtay barako loo taga iyo yani meel maxaa la yidhahdaa asnaamu ay ku taalla iyo meel ilaahay khayrkii lagu baryo iyo haddii xoolaha lagu gowraco wamaa dubixa cala nusubi bay soo gelaysaa weeyaan maxaa dhagxaantii kacbada meel sharaf la wey dhagxaantii agteeda ahayday ku taqarubi jireen ayaa laga reebay marka haddaad qabri hebel ula soo qasado oo tiraahda shiikaa weliga ahee maaragtay uliyin ilaahay ka mid ah aa qabrigiisa neef hebel kusoo gowracaya wamaa dubixa cala nus bay gelaysaa weeyaan maxaa yeelay lama ogola meeshaasoo kale in lagu qalo waxaa weeye neefkan meeshii ilaahay u jideeyey acyaad aljaahiliya in laga fogeeya baa la rabaa weeyaan waa in meesha maaragtay meelaha mubaxaadka ah oo kale lagu sameeyo meesha manhigaana laga fogaado baa la rabaa wamaa dubixa cala nusubi yani waxaa la yidhaahdaa kullu maa nusiba facubida min duuni illah wax alla wixii inta la taabi ilaahay ka soo haroo la caabudo oo dhan baa nusubka soo gelaya weyaan wamaa dubixa cala nusubi wixii maaragtay dhagxaantaas lagu gowracana oo dushooda lagu gowracaa wa xaraamu walidalika ibnu kaiir raximah llah wuxuu leeyay markuu aayadda fasirayo fanaha allahu lmu'miniina can hada asaniic ficilkaas suncadaas la sameeyey halkaas ayuu rabbi ka reebay muminiinta وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصر من الشرك الذي حرمه الله ورسوله وحوليه مؤمنين كان إلهي وكحرمي عنتانك حولها ماشا لغو قورعا أي عنان نصبتاس أكتد لغو قورعا إن عنان لإلهي وكرر بوليه محايل وشرك إلهي يرسول في أي حرمين ويه آيتنا وحوليه وينبغي أن يحمل هذا على هذا يعني إن وما ذبح على النصب أن مفصل وما أهل به لغير الله وكلا معه ها إنه محبارة معه نصبته إن بكحانتا لو داي لكن وما أهل لغير الله وح الله وح إلهي يحماه مقعي سكر الله وقابو إبل هي لو جيدا لكن تن إن سدا لقدقه ودكحانتا سدا مثلا مجاهد جبير الكفسر وحر ابن جريج الكفسران وكلا لقدقاه macnahaas ayaa haboon buu odhanaya maarata ibnu kaiir raximahullah wa an tastaqsimuu bilazlaami waxaa kaloo la idinka reebay waxurima calaykum ayuha almu'minuun mu'miniintee waxaa la idinka reebay an tastaqsimuu ay an tatlubuu inaad dalabtaan alistiqsaam qayb weydiin bilazlaami qoryihi aad ku weydiisataan alistiqsaam waxaa la yidhaahdaa waxaa loo jeedaa hadda alistiqsaam waa yani qofka oo wixii rabbi u qoray khayr iyo shar miyaan ka warqabnaa berri waxaan la kulmi doona miyaan ognaa waa qayb weyn naga maqan marka wuxuu rabbigaaga kuu qadaray oo khayr ah ama shar ah ogaanshaheedii aad ku dalabto yani maaragtay qoryahan aad ku dalabto ood ku doontaa ayaa laydinka xarima buu allah leeyahy subxaana watacaala alazlaam marka waxaa la yidhaahdaa jamcu zulamna waa la yidhahdaa zaid waa la godaa ama zalamna waa la yidhaahdaa weeyaan zalamna waa la yidhahdaa in la kordhigo waxaa loo jeedaa waa yani azlaamtu waxa waxay ahayd waa saddex qori wey saddex qori bay jaahiligii samayn jireen saddexdaa qori mid waxaa ku qoran ifcal midna waxaa ku qoran laa tafcal midna waxba kuma qorna saddexdaas qori bay aysan jireen riwaayaadka qaar waxay leeyihiin saddexda qori mid waxaa ku qoran meesha ifcal ay leeyihiin amaranii rabbi baa ku qoran rabbigay baa i amray meesha laa tafcalna nahaanii rabbi rabbigay baa iga reebay baa qorigaa kale ku qoran midna waa bannaan yahi waxba kuma qorna marka saddexdaa qori qofka markuu safar rabo inuu safro inuu guursado inuu tijaaro galo iyo wax lamida qarab min aqraab maaragtay oo oo danihiisa ka mid a markuu doono inuu sameeyo uu doonayahay iyo wuxuu samayn jiray qoryahaas ayuu wuxuu ku ridayaa bahal markaasuu ruxruxaya waa ruxruxaya waa ruxruxa ruxruxa markuu cabbaar lulo ayuu mid soo saaraya midkaa marka uu soo saaray haddii ay noqotay ifcal hadday tahay ama amarani rabbi ay tahay khalaas dantiisuu ku dhaqaaqaya yacni waa shay khayra wey khayr waa ilaah baaba amrayba waa samaynaya wixii guurkii buu gelayaa tijaaradii buu aadaya wuxuu doono samaynaya hadday laa tafcal ama nahaani rabbi ay usoo baxdana shaqadii iyo safartii kulli waa ka fadhiisanaya ma baxayo haddii kii aan waxba ku qornayn ay usoo baxdo mar labaaduu ku celinaya waa lulaya waa lulaya ilaa labadoodii midkood oo usoo baxo ayuu samaynaya marka alistiqsaam bilaslaamka waa taa weeyaan marka looma ogola muslimiinta waxaa la yidhi waxaa la faray bedel ay khayrka iyo qismiga ay qoryaha ku ogaade ku ogaan lahaayeen istikaaro waxa la yidhahdaa la faray istikaaro ayaa la faray waxaa la rabaa tijaarad rabtaa inaad gasho reer baad rabtaa inaad gu- gabar baad rabtaa inaad guursato inaad reer yeelato wax lamida baad rabtaa waa un amar baad ku dhaqaaqaysaa mar haddii arrinkaas oo kale aad doonaysid wuxuu nabigeena noogu bedelay calayhi salaatu wasalaam istikaara wax la yidhahdo khayr don ilaahay la weydiisto waa maxay waa inaa ilaahay caabudaa kow waa soo weysaysanaysaa labo laba ragcaad tukanaysaa labada ragco ragcada hore faatixada markaad akriso qul yaa ayuha alkaafiruun baad akrin ragcada labaad markii aad faatixada akriso qul huwa allahu axad baad akrini markaad labada ragco dhamaysato dabadeed ayaad ilaahay weydiisanaysaa sida xadiidkii jaabir bni cabdillaahi oo warinayo xadiid imaamu axmed iyo maaragtay ee aimo fara badan ay warinayeen ee imaam albukhaari iyo asxaabu sunan ay warinayeen xadiidu jaabir wuxuu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yucallimuna alistikaarata kama yucallimuna suurata min alqur'aan sida qur'aanka suurad kamida uu noo bari jiray nebiga ayuu istikaaradana noo bari jiray buu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu yidhi wayaquulu wuxuu dhihi jiray buu yidhi idaa hama axadukum bilmri haddii qofkiin uu doono arrin uu ku hamiyey inuu sameeya falyarkac falyarkac rakcatayni min gayri lfariida laba ragco oo aan waajib ahayne sunno ah ha tukado markaas uma liyaqul ha yidhaahdo allahuma inii astakiiruka bicilmik waastaqdiruka biqudratik waas'aluka min fadlika alcadiim fainaka taqdiru walaa aqdir وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسر لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم يعني أنه شر لي في ديني ومعاشي وع... في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واغفر لي الخير حيث كان ثم ردني به ducadaasuu nabigeena beri jiray buu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka qofka muslimkaana inuu ducadaa barto aada u fiican tahay maxaa yeelay ilaahay baad khayr weydiisanaysa allah iyo waxaan ku khayr weydiisanaysaa cilmigaada waxaan qudrada kaa weydiisana awoodaada waxaan ku su-aalanayaa fadligaada weyn adigaa wax awooda anigu waxba ma awoodo adaa cilmi leh anigu waxba ma lihi adaa qeybka ka warqabo waxa maqan og allah iyo shayga arrinkan ku dhawaa ku dhaqaaqayoon doonayo markaasuu magacaabaya qofka waa inuu sheegaa dantaasaan leeyahay inuu yidhahdo dantaas aan leeyahay hadday khayr ii tahay diintayda iyo adduunyadayda iyo noloshayda yacni maaragtay teeda hore adduunkayga iyo aakhiradayda ilaahu ii qadar oo ii fududee maaragtay iina barakee ha yidhaahdo hadday shar ii tahay adduunkayga iyo diintayda iyo noloshayda iyo maaragtay aakhiradaydaba ay dhib ii tahayna rabbiyow iga sii jeedi ana ayada iga sii jeedi ana iga sii jeedi meesha khayrka jirana ilaahay ii qadar iigana raadi noqo ha yidhaahdo waa duca aada u qiimo badan soo ma jeed sidaas rabbigiisa ha u baryo marka tan jaahiliga ay samayn jireen alistiqsaam bilaslam waa shay xaraamoo nala ka xarimay wey tanaa nala kugu bedelay midaana marka la rabaa in la sameeyo walidalika ayuu imaamu lbukhaari wuxuu warinaya can ibni cabaasin yani maaragtay nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu maka furtay markuu kacbada galay caam alfatxi kacbada markuu soo galay ayuu suuraddii wuxuu ku arkay nabiyullaahi ibraahim iyo nabiyullahi ismaaciil ay derbiga ku sawireen mushrikiinta jaahiliga ku sawiray markaase yacni waxay sameeyeen sawirkoodii ayagoo aslaamta ay gacmaha ugu jirtay ku sawireen markaase waxay yidhaahdeen yacni maaragtay ibraahim iyo maaragtay ismaaciil markay dan doonayeen muraad leeyihiin dhagxaan qoryahaanay lulluli jireen oo wixii usoo baxay ku dhaqaaqi jireen saasay dhihi jireen nabiyullahi ibraahim iyo nabiyullahi ismaaciil markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qaatabakum allah ilaahay ha lacnadee wuxuu yidhi laqad calimuu annahumaa lam yastaksimaa bihimaa abada way ogaadeen inuusan marna aysan way ogaayeen cilmi bay ulahaayeen aslaam inaysan waxba ku weydiisan iyo qoryahan inaysan khayr ku raadsanin way ogaayeen waa kidbi way u samaynayaan weya marka alistiqsaamu bilaslaam waa shay xaraam wey waa muxaram weya waan tastaqsimuu inaad ku qis qayb dalabtaan yani wixii laydiin qoray inaad ku ogaataan weeyaan ood ku dalabtaan wixii laguu qoray hadduu khayr iyo hadduu shar yahay bilaslaami qoryihii inaad ku dalabtaanna waa laydinka xarimay wey dalikum kiinaasi fisqun yani ishaarada waxaa loo celinaya alistiqsaamu bilaslaam horyo wax lagu weydiistaa fisqun daaca ka bax weeye waa fisqi weeye waa baadi weeye waa shirki weeyaan marka ilaahay istikhaaradaas ayuu noogu bedelay weeyaan alyawma ya'sa aladiina kafaruu min diinikum alyawma maantadan la joogo ya'sa aladiina kuwii way quusteen marka aayaddan intaana ka soo tegin waan tastaksimu bilazlaam culammada waxay u deliishadaan wax alla wixii aslaamta xukunkeeda qaadan karo idil waa muxaram ay leeyihin waan tastaqsimu bilaslaami ayay soo gelayaan wax alla wixii soo geli karo waxa weeye inaad tidhaahdid khayrka waxaan ku ogaanayaa xidigaha xidigaha fiirinaya inuu barwaaqo ee dhul sanadkaa noqonaya iyo inuu maaragtay ay abaar tahay aan ku ogaanay haddaad tidhaahdo faalka waxa la yidhaahdo oo dadku dhigaan oo dhulka maaragta ku faaliyaan oo xarxariiqaan oo qeybaan ku ogaanaya maarata colaad inay jirtay inay shar jirtay iyaan ku ogaan waa muxaram wey maarata waxaa la mid ah islaamaha yidhaahda qaxwadaan fiirinaa iyo qaxwada waxbaan ka fiirinaa yidhaahdo qeybkaan ku ogaanaa yidhaahdo waa soo gelayaan taas baa la mid ah waxaa la mid ah shimbiraha oo la duuliyo tatayur baa la yidhahdaa shimbiraad inta u tagtaa duulinaysaa danka midigta hadday u duusho khalaas waa ku dhaqaaqaya wixii waan samayn bilixda hadday aadana waan ka hari waa muxaramaadkay ka mid tahay wey waxaa la mida waxa wadaadadu ay sheegaanoo waa ishaareeyaa indhahaan waa soo gelaysaa ishaara indhahu isku qabanaya markaasuu dacsanaya u leeyahay yani wuxuu oranaya maarata waxaas halkaasaa lagaa soo gaaray ama waxaana saaraya waxaas oo dhan ma ujeeda waa waa wax waxa weeye waxyaalaha muxaramaadka soo wada gelayo marka waxaasoo idil culammada waa u daliishadaan in la rumeeyana waxaas qofka rumeeyana waxyaalahaas oo kale qofka rumeeya hadda waxaa la mida wiilashaan guryaha meelaha ka furtay oo yidhaahdo dad baan ku tufnaa yidhaahdana waa la mid waay qofaa loo keenayaa wuxuu leeya ha hebel waa sixran yahay maya kan waxa waye jinni buu qabaa maya kan waxa wax buu sheegaya waa isagana waa waa noocii shacwadadii waa lafteedi buu kus wuxuusan cilmi u lahayn ayuu sheegaya marka qofkii rumeeyo wuxuu soo gelayaa xadiidka imaamu muslim wakayruhu oo warinaayo can bacdi azwaaji nabiyi sala allahu alayh ali wasalam waa caraaf qofkaas oo kale caraafka shareecada u taqaana من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما نبي النصاص وليه عليه الصلاة والسلام قفك قف عراف أتغو أو وحو شيء ين الرميو أفرت صلاة الله ما أقبله برسولك صلوات الله وسلامه عليه رواية كلا حديث كلا في إمام أحمد يا أبو داود يا حاكم ورينا يانا نبي وحوي من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد yani xataa nabi maxamed wixii lagu soo dejiyey oo qur-aankiiya mid beeniyey weey ku kufriyey ayuu noqonaya marka waxyaalahaas oo idil waxay soo gelayaan waxyaalaha muxaramaadka waan tastaksimu bilaslam leanna keyrka ilahay baa og cid kaleeto ka warqabta male weeyaan alyawma ya'sa aladiina kafaruu min diinikum alyawma maantadan la joogaa ya'sa aladiina kuwii way quusteen kafaruu gaaloobay min diinikum diintiina bay ka quusteen alyawmadaa marka maxaa loo jeedaa culammada waxay leeyihiin waa yawma nusuuli haadihi alaaya maalinta ay aayaddan soo degaysay ayaa loo jeedaa oo yawma carafa ah bacda salaati alcasri fi xajati alwadaac waa maalin carafa ah oo yawma carafa la taagan yahay bacda alcasri wuquufa carafa uu jiro xajat lwadaac oo nabiga xajiyey ayaa loo jeedaa maalintaasi culamada qaar waxay leeyihin maye waxaa loo jeedaa alyawmadan waxaa loo jeedaa azamaan alxaadir waktigan la joogo waktigan aan joogno baa loo jeeda wamaa yatasilu bihi min almaadi walaati iyo waxa la xidhiiro oo waktigii shalay iyo daraad iyo maalmihii dhaweed wixii tegay iyo waktiga imaan doono waktigaanaan baad odhanaysa waktigaan joogno adoo maaragtay maalmo tegay iyo maalmo soo socday iyo haddaba u wada jeedo intaba waa la yidhahdaa alyawma maantadan waktigaan la joogo ya'sa aladiina kuwii way quusteen kafaruu gaaloobay min diinikum diintiinay ka quusteen yacni diintiinay ka quustaan waxa weeye inay idinka qaalib noqdaan oo idinka adkaadaan diinkiina ay buriyaan ayay ka quusteen iyo idinka inay inta idin soo celiyaan ay gaalnimada idinku celiyaan ayay ka quusteen weeyaan ya'sa aladiina kafaruu min diinikum walidalika nabigeena calayhi الsalaatu wasalam xadiid imam muslim fi saxiixu ku warina xadiidu jaabir wuxuu yihi ina shayطaana قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم شيطانك وكقوستي إن أي ذلك مصلين جزيرة العرب يقع عبدان وكقوستي laakiin isku dir buu samaynaya inuu dhexdooda ka shaqeeyo taxriish ayuu ka shaqaynaya wey marka alyawma ya'sa aladiina kafaruu min diinikum yacni diinkiinima ilaah idiin dhammaystiray allah cidaan ahayn lama caabudayo muslimiintii waa loo dhamaystiray baa loo jeedaa wey marka idinkamana qaali noqon karaan falaa takshawhum gaaladii ha ka baqinina inay idinka qaalib noqdaan ama diinkiina ay buriyaan ha kaga baqinina wakshawnii aniga iga baqa khashyada dhabta iyo cabsida dhabta anaa iskale oo idiin gargaariyo cadowgiina libta idinka siinaya alyawma maantadan la joogo ayaan akmaltu dhammaystiray lakum idinka idiin dhammaystiray diinakum diintiinaan idiin dhammaystiray yacni diinkiinii ayaan idiin kaamil yeelay imaamu lbagawi markuu kitaabkiisa tafsiirka uu aayaddan fasirayo wuxuu leeyahay yacni alfaraa'ida والسنن والحدود والجهاد والأحكام والحلال والحرام فلم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائض والسنن والحدود والأحكام مكاسو هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما يعني وحوي دينكي نبان دين ما يستر وحي فرض أها وحي سنة أها وحي حدود أها جهاد هدويهي axkaam hadday tahay xalaal iyo xaaraam waxay tahay kulli waa idin dhammaystira marka aayaddan kabacdi wuxuu leeyahay wax maaragtay taxriim iyo taxliil soo degay iyo faraa'id iyo sunan iyo xuduud maba jirin ba aayaddan kabacdi wax damboo soo degay ma jirin laanna ilaahay baa kamilay subxaanahu watacaala alyawma akmaltu lakum diinakum diinkiinii ayaan idiin dhammaystiray oon idin kaamiliyey wa atmamtu calaykum nicmatii waatmamtu waan taam yeelay waa kaamil yeelay waa dhamaystiray weeyaan calaykum idinka ayaan idiin dhamaystiray nicmatii nicmadaydina waa idiin dhamaystiray maxaan idinkugu dhamaystiray biikmaali diini washariica mar haddii diinka laidiin kamilay shareecadii laidiin dhamaystiray yacni maaragtay waa nicmada ilaahay baad haysataan diinkii baa idin kaamil noqday waa nicma ilaahiya weeyaan subxaanahu watacaala maxaa yeele ilaahay maaragtay yani horayba u sheegay wuxuu yidhi waliutima nicmatii calaykum waan idiin dhammaystiri doonaa nicmadeydaan idiin dhammaystiri doonaa markaasaa loo dhammaystiro o la yidhi waatmamtu calaykum nicmatii nicmadeydii baan idiin dhammaystira waradiitu waan raadi noqday lakum idinka ayaan waxaan idinkaga raadi noqday alislaam islaamkii diinan diin ahaan baa idinkaga raadi noqday marka diinan tamiisnima ku nasbinaynaa weya diin ahaan ayaan idinkaga raadi noqday ayuu allah leeyahay diin aan marka diinka islaamka ahayn ilaahay ma aqbalayo subxaanahu watacaala allah marna ma aqbalayo sida fii suurati ali cimraan aan kusoo marnay waman yabtagi gayra alislaami diina falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhasiriin ina addiina cinda allahi alislaam waxaan islaamka ahayn ilahay diin ahaanu ma aqbalayo diinka la aqbalo marka waa maaragtay waa uun diinta islaamka weeyaan allah diinkaas inuu dhammaystiray ayuu ku galladaysanaya dadka muslimiinta ah walidalika ibnu kaiir wuxuu leeyahay waxa weeye wa akbaru nicamin yani allah nicmooyinkiisa kuwa yani ayuu caddeeyey buu le uma bayana tacaala akbara nicamihi wa acdama minanihi cala hadihi alumma waa maxay diinka yani nicmada ugu weynu ilahay bani aad ummaddan u galay wahuwa ikmaaluhu lahum diinahum diinkooda uu dhammaystiray falaa yaxtaajuuna ila diinin gayrihi diin aan midkaan ahayn islaamka aan ahayn uma baahna walaa ilaa nabiyin gayri nabiyihim nebi nabiyullaahi maxamed aan ahaynay u baahan yihiin ma jiro oo ka dambay imaanaya ma jiro falaa xalaala ilaa ma axalla walaa xaraama ilaa ma xarama shay xalaala ma jiro ilaa wuxuu ilaahay xalaaleeye mooye xaraamna ma jiro ilaa ilahay wuxuu xarimay mooye walaa diina ilaa ma sharaca diinna maba jiro ilaa kan ilaahay uu jideeyey mooye wahuwa diin lislaam marka falaa yaxtaaju lmuslimuun muslimiinta uma baahna ilaa ziyaadatin abada wax ziyaadaan u baahan yihiin ma jiro diinkooda waa loo dhamaystiray wax ziyaadaa ma jirto weeyaan ay u baahan yihiin lama arko walidalika yani maaragtay waxaa la yidhaahdaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markii aayaddan ay soo degtay yani maaragtay sida ibnu jariir atabari waayruhu ay warinayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam markii aayaddan soo degtay wuxuu gadaasheeda noolaa keliya yani waxay leeyihiin biaxadin wa amaaniina yawman sideed iyo maaragtay ko kow iyo siddeetan maalmood ayuuba noolaa nebiga calayhi salaatu wasalaam aayaddaa markay soo degtay kadib yani ko iyo sideetan maalmood buu noolaa kadibna ilaahay baa oorsaday subxaana watacaala wey aayaddaa marka ilaahay muslimiinta u kamilay waa ciid dadka muslimiinta ay ciid u ahayd weya ciid wey diintoodii baa ilaahay u dhamaystiray walidalika bukhaari iyo muslim ba ay warinayaan tirmidi iyo nasaa-i iyo maarata imaamu axmed ba can taariq ibni shihaabin taariq ibni shihaab baa wuxuu leeyahay jaa rajulu ila jaa rajulu min alyahuudi ila cumar ibn khaaab radi allahu canhu nin yahuudda ka mid ah ayaa cumar ibn khaaab u yimid markaasuu yidhi ya amiira almu'miniin inakum taqra'uuna aayatan fi kitaabikum low calayna macshara alyahuudi nasalat latakhadna dalika alyawma ciida wuxuu leeyahay yani cumar cumar buu la hadlay amiir lmuminiin o waxaad akrisaan buu yidhi aayad kitaabkiina ku jirto haddii ay annaga nagu soo degi lahaydna maalin ciid baanu ka dhigan lahayn buu yidhi maalinkaas cumar uu weydiiye wa ayu aayad aayadee way aayaddaa sheegayso markaasuu aayaddan akriyo yidhi yahuudiga oo yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum atamtu calaykum nicmati ayuu akriyey cumar markaas wuxuu yidhi wallahi inii la aclamu اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله عشية عرفة في يوم الجمعة وحير والله بويل وحال أغاهي مالك أي سو دكتي آيدا أي رسولك كسو دكتي ساعدي أي نبي كسو دكتي بان قرنيا وحي أهد قلب عرفة أو مالك جمعة أي تهي ayay maaragtay nabigeenu kusoo degtay salawaatu llahi wasalaamu caleyh marka fiiri maalinka jumcaha waxa wey waa maalin ciid oo ciid usbuuc wey yowma carafa weeyaan haddana maalinta carafada oo maalin weyn oo muslimiinta o dhan ay carafa wada taagan yihiin waa maalin ciida wey maalin aada u sarraysa weeyaan marka waa naqaanaa buu yidhi taasaana nagu filan ayuu odhanaya weyan kolka diinkan ilaahay subxaana wa tacaala wuu dhammaystiray way noo dhammaystiran tahay ziyaado uma baahna qofka marka diinkaan yidhaahdo waxbaan ku darayaa oo waan soo kordhinayaayo wuxuusan nabiga ogeyn baan diin ka dhiganayaa yidhaahdo wuxuu la mid yahay qof nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku tuhmay khiyaano khiyaano ku tuhmay inuu wax qariyey oo asaga marka uu khiyaanada wixii nabiga u qariyey caddaynayo sida imaamu maalik raximahu llahu maqaaladiisii mashhuurka ahayd oo ku tilmaamo wuxuu yihi man ibtadaca fi lislaam imaam malik imaamu daar alhijra imaam malik ibni anas wuxuu yihi man ibtadaca fi lislaami bidcatan yaraaha xasana faqad zacma ana muxamada khana risaala لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا يعني هذا الكافر wuxuu yidhi qofka bidca islaamka ku sameeyo shay bidca la yimaado oo u arkay inay wanaagsan tahay bidca xasana u arka bidcuu sameeyey inay wanaagsan tahay buu u arkaya qofkaas wuxuu sheegtay faqad zacama ana muxamedan khana risaala nabiyullaahi moxamed inuu risaaladii kala qariyey oo khiyaano sameeyo qaarna uu sheegay qaarna uu qariyey qof ku tuhmay ku sheegay weeyaan maxaa yeelay ilaahay baa wuxuu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina diinkii baa loo kamilay marka wuxoo dhan nabigana waa sheegay markaasuu imaam maalik wuxuu yidhi famaa lam yakun yowmaidin diina maalintaas nabiga uu joogay aydan ay soo degaysay waxaanan diin ahayn falaa yakunu lyawma diina maanta diin ma noqonayo laanna diinka ilaahay baa khatimay marka shayga bidcada la yidhaahdo qofka inuusan marna uusan ku cibaadaysanin al rabo qofka mubtadica waxa way qof nabiga tuhmay wey bidca markuu la imaanaya ma ku cibaadaysanayo waa tuhma ولذلك النبي يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد لأن الدين كو الله ما يسكر من نبي الله محمد ملك كدن باي وحنا وجديني كتابك قرآن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إيه استنباضات كإيه مارت علماء وحا إجماع على هذا ما إسو صاران وحا صنباتين تينو تهي وحي ابتداع وفقينو كفق هذا بالرباوي وحاوي هديك لبنا نتقاسين يساوي فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فمن اضطر قفك اللودي بقى تجريه في مخمصة يعني باهي درتيدنا لو قد بقى تجريه باهي أو باهي درتيدنا لو قد بقى تجريه محال لودي بقى تجرينا يعني أكل الميتة يوحي كسوهر بختي بينو عرو يوحي كسوهر يبقى لودي بقى تجريه وباهي يعني إنو عرو باهنانا يعني markaasoo kaleeto qofka sida loogu dhibaato geliyahay waa loo banaynayaa laakiin shardi baa lagu xiro la yidhi hayra mutajaanifin xaala kownihi hayra mutajaanifin yani mid leexanayo asagoo aan ahayn yani ma hayra mutajaanifin mid leexanayo lanna waxaa la yidhaha almutajaanif xagga luqada waxaa lagu yidhahda almail qofka leex leexdaa la yidhahda janafka waxaa la yidhahda almaylu aljanafu almaylu baa la yidhahda waa leexashada weeyaan marka hayra mutajaanifin asagoo aan mid leex mid aan leexanaynin liismin ilaa ismin yani ismigan hadda waxaa loo jeedaa almuxaram shayga xaaraamta una u jeesanin yani asagoo aanan u baahnayn ayuu rabaa baahi aysan uhaynin xaajo jirin ayuu rabaa inuu baktigii iyo waxaan kaleeto lasoo sheegay dhan inuu cuno doonaya taasaa loo jeeda qofka aanan kaa ahayn oo sidaa ku cunaayn waxa allah uu leeyahay fa ina allaha alle afuurun allihii dembi dhaaf badan weeye oo u qaban maayo wixii baahi ay u geyso daruuro darteed oo u cunay allah u qaban maayo raxiimun alla naxariisto weeyo rugsadaa uu siiyey oo ugu naxariista addoommadiisa walidalika yani waxa weeyaan ruksada ilaahay in la qaato weeyaan baktiga haddii naftaada ay go-ayso oo aad aragto inay naftu dhimanayso baahi darteeda u dhimanayso cunno kaleeto aad haysatana aynan jirin ilaa baktigaa mooye baktigaa waa kuu bannaan yahay inaad qaadato baa kuu bannaan oo ruksada ilaahay qaadato lanna imaam axmed fi musnadi wuxuu ku warinaya ibn xibbaan isagana fi saxiixi wuxuu ku warinaya can ibni cumara radi allahu canhuma wuxuu leeyahi qaala rasuulu llahi sal allau alay wasalam ina allaha yuxibu an tu'taa rukasu kama yakrahu an tu'taa macsiyatu allah wuxuu jecel yahay ruksooyinkiisa in la qaato oo dadku qaataan ay ku dhaqmaan wuxuu u rukseeyay inay qaataan sida uu allah u karahsanayo macsidiisa in lala yimaado oo u diidayo bou ruksadana allah u jecel yahay subxaanahu watacaala ayuu u jecel yahay marka ruksada in la qaata baa la rabaa culammada marka waxay ka hadlaan tanaawul lmayta qofka markuu arko yani bakti baa meeshaan yaala cunana ma haysto waa dhimanaya wax kaloo haya ma laha wax xalaalo meesha yaal ma leh naftiina inay go-day ay maaragtay taagan tahay markaas waxay leeyihin waa waajib inuu cuno baktigaas inuu cuno waa waajib wey hadduu diido uusan cunin oo saa ku dhinta beri nafta oo loo qabsanaya qofka hadduu sidaa ku dhinto diido bakti anigu cuni maayo u yidhaahdo ayadoo ilaahay u xalaaleeyey oo saa uu dhinto naftiisi aakhare waa loo qabsanaya weya marka inuu cuno baa la rabaa waxay kaloo culammadu ka hadlaan qadarka uu cunayo maasadu ramaq buu cunayaa oo wax yar naftiisa wuxuu ku celiyo cunay mise waa ka dhargayaayo uu ka saab qaadani culamada qaar waxay leeyihin saduramaqa ku gaabsanaya inta naftiisa ay kusoo noqon karto ayuu qaadanaya qaarna waxay leeyihiin maya waa ka dhargaya waa calooshiisuu buuxsanaya bal waaba zaad qaadan hadduu safar ku jiro zaadu u qaadanayaayo waa safar sahay buu kasii dhiganayaa bay leeyihiin calaa kulli xaalin masaa-ishaas waa masaa'il fikhi ah weeye culamadana ay aada uga hadlaan laakiin waxay kaloo ka hadlaan haddii masalan meeshaan ay meyti taallo bakti baa yaalo xoolo dadeed kaleeto dad kale xoolahoodna meesha uu yaalo muxuu samaynaya ma maytida hor cunayaa mise xoolahan dadka kale xoolihii dadka iska lahaana meesha ma joogaan maalinkiisi ma joogo muxuu samaynayaa waa ka maqan yahay culammada waxay leeyihiin sida imaamu maalik iyo maaragtay shaaficiyada aktariyadooda iyo koox oo maaragtay axnaafta ka mid ihi waxay leeyihiin wuu cunayaa laakiin bishardi damaan waa damaanad qaaday haddii beri ninkii maaliga u qabsado inuu bixin doono darteed buu u cunayaabay ohanayaan imaam axmed wuxuu leeyahy maya baktiguu cunaya xoolaha dadka ma taabanayo baktiguu cunaya xoolaha ma taabanayo saasuu odhanaya weyan maxaa yeelay arrintan waa rukso rukso ilaahay uu siiye weeyaan marka yacni ruksadaan ilaahay siiyey kana waa shay xoolo dadeedo xaaraan buu ka yahay kana daruuro loogu xare loogu xalaaleeyey buu odhani marka daruuradiisaasuu isticmaalaya xoolaha dadkana ma taabanaya buu leeyahy marka haddii xoolahaas baktiga ay yimaadaan naftu qiimay leedahay in la ilaaliyo u baahanta waa lagu ilaalinayaa saysan u dhimanin uusan qofka uusan maaragtay yani naftii aysan gaajo darteed aysan uga dhimanin uusan u dhimanin ayaa la rabaa inuu xoolahaasi cuno weeyaan haddii marka uu cuno fa ina allaha gafuuru raxiim ilaahay subxaana watacaala waa u dhaafayaa waxay ruksadii buu qaatay allahna waa alla raxiimo waaba noo xalaaleeyey baktigii laftiisii in la cuno kee la hormarinaya marka masalan baktigii waaba hilib doofaara inta yaallo wamaa uhilla ligayr illah bakti kalaa yaallo wixii oo dhan munkhaniqadii wixii oo dhan baa meesha wadayaan muxuu samaynaya yani culamada markay doofaar iyo iyo isku qabtaan bakti meeshaan yaallo uu jiro labadaba waa xaaraam wey muxuu hormarinayaa bay leeyihin waxay leeyihiin shayga marka horeba akligiisa oo xalaasha ahaa markiisii hore ayuu hormarinayaa bay leeyihi labadii baktiga hadduu sii leeyahay doofaarka doofaar aadi maaye baktigaan maytadan xoolahan xalaasha ah oo ma'kuulka ahaa ayuu hormarsanaya iyagoo cunayaa bay leeyihi هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد